bismillaahi raxmaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaala duurfaylaah ka dhawaacda warkada warnamo warsan qodobada dhugunsadayaalka dheega doontaan weybaa ku mid ahaa nabadoonga caan ee iyo weybaa laka dilay guda magaalada muqdisho madaweynagii hore ee dalka oo ka baaqay intii la roojiyay dagaal beeleedyada ku dareera qeybo kumid ee soomaaliya oo kumid ee isbitaaladan kubiin magaalada muqdishona way yiri dadkii la kulamay xildhibaan laku heli coronavirus oo laka raadrooga amara kubay dowlada soomaaliya oo dhaqangali maraykanka tirada dhimashada coronavirus iyo weybaya deertay tun isiyeed kun todoboqol toddobaatay todoba qofa w h o na weybaye sheegdaya intii kusii daro waa intii lankadarna xayaraada taasoo kalanaya kabaaqda intii la khafiifiya iyo weliba ordagaan oo casuumaad anfiri waa anfidii boris johnson
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxso warsan media network
duhurnimo dhugunsadayaal sabte ee u taaragdanaya ka eedanta tum i kowda bilo afaraad sanadka labada kun iyo labaatanka haana soo bahayana qodobadii warka duhurnimo dhugunsadayaalaha ka dhawaada yoogi oo fisanga wararka laku helahaya degmada yaaqshid ee gobolka banaadir weybayo sheegaan inti koox hubeysan iyo xalay degmada yaaqshidka diren nabadoon suwiilan ku kasaayo degmada yaaqshid ee gobolka banaadir dilka wey baa ku dhiayaa xaafada jungala nabadoonka la dilay iyo laka magaca u jaray xaaji shaahid waa khayrdoonga weybaana nabadoonka la dilaya xilowsaa kubahi masjidka yaala xaafada weybaana goobta kubasiday kooxogii dilka jeysatay ciidamada ammaanka dowlada soomaaliya deereen goobka waa meelo laka dili nabadoonka weybaana meelaas ka sameeyana howlgala magaalada baydhabo weybaa guud ahaan laku mamnuucay hagalitaanka jaadka oo sida sharci darada ka galay guda magaalada weybana laamo ammaanka iyo wadaana baaritaana ka eedan dadka sida sharci darada ee magaalada baydhabo ka geliyayan jaadka weybaa geeka magaalada baydhabo waa laka gubaya duubaba jaade haanasoyo dad si sharci darahan ka geliyan gudo magaalada taasoo laku sheenay dhinaga ethoobiya laamo ammaankiyo saas oo kale ka baaqan anti amarkalan hogaansamo saas oo kalena iyo sheegan anti arrintan lanka gollay sidii lanwaa lan xakamay lahaye ama feejignaan dheer iyo lanka muuji lahaye cudurka coronavirus oo guud ahaan caalamka subiin anfaafi weybaa saas oo kale laamo ammaanka ku digeena anti xuduudo hagalow magaalada baydhabo gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed lanka arag korna jaad ganacsatada yaanka baaqan antii lan hogaansamo amarada ku baahaya dowlada federaalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weyba saasoo kale iyo sheegana antii lan hogaansamo amarada ama wacyigelinta ku baxaw dowlada isaasoo kale wasaarada caafimaadka i dhaqaatiirta sanan isku ilaaliya cudurka coronavirus oo kiisas horleylo kasii aragahaya qeybo ku mid ee gobolada dalka madaweynagii hore ee soomaaliya ku hadalay colaad beeleedya maalmowgii danba ku jari haana ku mid ee gobolada dalka wayba uu sheegay inti nasiib darwin ee tantigeeka soomaaliya ku dhiyanga dagaal beeleedya xelaya sheego mudanta inti dalka use kasii faafahaya cudurka coronavirus xasan sheekh maxmuud iyo ku dalbaday beelo walaale ee ka dagaalamow meelo ku mid ee soomaaliya antiyoo la shaqeeyaan ciidanka amniga iyo dadka xabad joojinta lang idmadi ama lang xil saare madaweynagii hore iyo ka baaqa intii la rooji dhiiga walaalo ee micno darada ee landeedyawa wayba odayaalka iwalgorodka ka booriyay hoojowka dadaalada nabadda laka weydiiyahaya uu socona maamulada ku jara deegaanada iyo colaado ka jira inka baaqa intiiu mas-uuliyad gaara isku saaraan sidii landami lahayo colaada sadiya warbaahintan xaqiijinhaana ku mid ee dhakhaatiirta ku howlgalow isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho way ballihiray inta badan qeybo uusaga koobaya isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho wayba sheegan anti guud ahaan iyo roojena waa qaabilowka bukaanada unkukooyi jeeriye gudo magaalada sababo la xiriira cudurka corona wayba keliya furana qeybtalanka taragali gurmadka degdege gaar ahaan dadka ah ka dhaawacmaan qaraxyada waybasaasoo kale karantiin la geliyaya dhakhaatiir shaqaale iyo howlwadeena ku tirsan isbitaalka digfeer oo lankuku shakay cudurka corona wararka kale waybaa iyo sheegahayaan antii laku yaaba inti isbitaalka uuse kumid nagada goobo lagaga tacaali doono ama laga karantiili doona dadka haridida cudurka corona sida kumid ee dadkii shalay laku helay coronavirus iyo ka howlgalayeen isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho dowlad goboleedka hirshabeelle iyo waybaayo ku hadaleena xildhibaan ku tirsan baarlamaanka maamulkaas oo laku helay cudurka xaalista ee corona oo laga karantiiliyay oo kumid ee xarumo lanka taragali magaalada muqdisho inti laga karantiila dadka madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare weyba uuse sheegay anti maamulshay uuse karaadrooga sidii lan heli lahaayee mas-uuliyiintii dadkii shacabka hayeen ee la kulmay xildhibaan qaliib muumin tooxuga weyba madaxweynaha ilaahay caafim waa ilaahan ku tuugay intii caafimaad degdega uuse sii xildhibaan khaliif muumin oo laku helay cudurka corona waybana kiisyay uusanaday kiin ka horeeyay oo laku hela meelkubasag magaalada muqdisho use oo sii hadlaay waare weyba uuse tilmaamay intii muhiimyata anti la hela dadkii uuse xiriirka la sameeyay khaliif muumin saas oo kalena la geliyay xaalad karantiile maadaama cudurkuuse iyikoosa tartiiban kasii faafahaya guud ahaan dalka dowlada soomaaliya shaacidintii gudo dalka soomaali lagu helay waa labaati kow qof oo qabo cudurka corona aana soyo ka jiran saraakiil ku tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya agaasimada guud ee hay-adda dareerka iyo jinsiyado soomaali korneel maxamed aadan jimcaale koofi iyo sheegintii xuduudo dalka iyo hirinyin islamarkaadna iyo injarna cidse rasmiya aanka gudub hayta soo hodinta uusa dalkalileeyay wadamada dariska le-e agaasimada guuda iyo sheegintiyo dadaal dheera iyo ka biyahayan ciidamada xooga maamul goboleedyada iyo saraakiila hay-adda dareerka salan xooji hirinadow kasoo hodinta dalka agaasimaga weybowsa saas oo kala sheegay intii waa jaro koran meelo iyo si tartiibe dadka hanku galayana inka dambeyntii agaasimaga weybowsa waa ero agaasimaga weybowsa guddi horseeda cudurka usa la dardaarmay intiyo ummadda soomaaliyeeda safaylanka adeegana dhinaga kalena iyo hadalkaasa ku weeri agaasimaga guud ee hay-adda ee socdaalka iyo jinsiyada soomaaliya jarta iyo weyba meelo qaar ee soomaali ka yaalan ama gobolada qaara laka aragaya jaadada ama jaada la hageliyo gudo magaalada weyba hadda subiin wararka la sheegahayanti magaalada beledweyneya kumidata meelo usahagalahaya jaadka waqooyow dhinaga ethoobiya faafaahinta warkan way baaneen haaye bashiir cabdulaahi ismaanga shacabka ku nool magaalada beledweyne iyo guud ahaan gobolka hiiraan waxaa soo wajahay xaalad halis ah oo u baahan in si deg deg ah looga hortago suuqyada qaadka lagu iibiyo ee ku yaalla magaalada beledweyne waxaa si caadi ah loogu iibiyaa qaadka loo yaqaano hareeriga kaas oo laga keeno dhanka ethoobiya xilli xaalad deg deg ah la geliyey ethoobiya sabab la xiriirta cudurka coronavirus oo farabahan ku haya dadka ku nool ethoobiya xuduudda soomaaliya iyo etoobiya ee dhanka gobolka hiiraan ayaa furan waxayna taas keentay in qaadka sababo kala duwan dhinacyada galbeedka iyo waqooyiga magaalada beledweyne laga soo geliyo bulshada ku nool magaalada beledweyne ayaa maamulka gobolka hiiraan ka dalbaday ilaamaha amniga in ay si deg deg ah u joojiyaan qaadka ka yimaada ethoobiya si loo dhowro badqabka bulshada ku nool magaalada beledweyne looguna taxadaro xanuunka coronavirus marka laga soo tago magaalada beledweyne ee lagu iibiyo qaadka laga keeno dhanka ethoobiya sidoo kale qaadkan waxaa magaalada beledweyne lagu sii gudbiyaa magaalo magaalooyin ay ka mid yihiin buloberde iyo jaladaqsi iyo qaybo ka mid a gobolada dhexe inkastoo labadii maalin ee ugu dambaysay qaadkaasi degmada jalaqsi uusan u gudbin iyo qaybo ka mid a gobolada dhexe balse weli qaab ay calaamad su-aal saaran tahay ku tagaa degmada buloberde ee gobolka hiiraan cabsida ugu badan ee laga qabo haddii uu qaadkan sii socdo iibintiisa magaalada beledweyne ayaa ah in gobolka hiiraan si sahlan uu kusoo galo cudurka coronavirus kaas oo ah cudur dilaa ah oo dunida inteeda kale ay weli la tacaalayaan dadka ku nool magaalada beledweyne qaarkood ayaa qaba in maamulka gobolka hiiraan iyo saraakiisha amniga ay u muuqdaan kuwa ka gaabiyey walaaca bulshada ee ku aadan halista caafimaad darro iyo tan nololeed ee ka dhalan karta haddii uu sii socdo qaadka hariiriga ah ee laga keeno dalka ethoobiya ee lagu iibiyo suuqyada magaalada beledweyne marka laga soo tago dhibaatooyinka ka dhalan kara dhinaca kale dad badan ayaa noloshooda ku maareeya iibinta qaadka suuqyada magaalada beledweyne lagu iibiyo
midhodhogow sidayaal warkaasi ugu qooyahaya idaacadda warsaga magaalada baydhabo mareykanka iyo sheegan lama kun boqol iyo siyeed dhimasho coronavirus muddo labaatiyo afar saacadood gudaashi ee sadiya shaacidii hay-adan xil saaran la tacaalowka coronavirus weybuaha koronka hawkiinka badanaya ee dhimashada maal waa hal maalin keliya ah ee laka araga mareykanka taan imarkii uusa cudurkan bilaawadeen waybasaasoo kala nagadeeya tiradan tiinka badanayti ee taariikhda hal maalin dhammata amyaan dhammadan cudurka coronavirus tan imarkii dhammaadkii lamada konton iyo sagaalkii uuse ku bilaawaday magaalada wuhan ee dalka shiinaha tirada guud ee dhimashada mareykanka iyo deerahay titum isiyeed kun todobool toddobaatiyo todobo qofa sadiya ku warantii hay-adda caafimaadka adduunka w h owa dhino kale tirada kiisaska la xaqiijiy ee mareykanka iyo korandhaaftii shan waa shan boqol iyo kow kun sabtidii lahadhaafi ama geeka oo sabtee adduunka oo dhan tirada kiisaska iyo waybaayee laha ku warmahayantiya ka dhawaatay hal dhibi todoba milyan iyo ona tirada ha ka badahayta iyo ka dhowta saddex boqol toddobaatili kun qofa dhino kalena hay-adda caafimaadka adduunka w j iyo dunidan ku digdi intii la qaada xayiraado waa lankaga taragalay la dagaalamowka faafowka coronavirusus oona amyo oo hay-adda walaac ku muujida intii xaaladiya sii daro korta hadiiya taas sii jarta doctor aysaan hadali hay-adda iyo waybaayee sheegda intii dalalka caalamka iyo kafe waa kufeejigayen khafiifyowka hayraada xitaa inkastoo iyo dhaqaalo saameyn wiinga kuweel dhadan hayraadaas isbeyn italyaaniga oo ee dalalka yurub oo sida wiingan saamay fayraska corona iyo hadda lamadaba waybayo khafiifiya hayanahana ku mid ee hayraadoga iyo hakarooga jareen dalalsho guud ahaan dunida wayba la xaqiijiyaya antii tirada dhimashada iyo deertii hal milyan dhibi waa hal dhibi todoba milyana anka dambeyntiina madaweynega dalka turkiga rajab dayb ordagan iyo warqadandari boris johnson us-onan rajaye ra-iisul wasaaraha ingiriiska antiusa sadhaqse ee hankukabada cudurka corona warqadiisa rajab dayb ordagan waybasaas oo kale tacsiinka ka daray qoysaska dhibaatadii hakukudeeri ee reer britain taasousa anraje iyo intii britanya ka guulaysataa masiibadana waa ku guulaysata ordagan wayba kaloo ku casumay johnson oo abooban eyi iyo waybausa booqaday dhulka aboobayaashii ku jeedaan ee turkiga guudahaan dhageystayaal warkiisin kula dareertay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkan inkage warkaan anshuur ismaaciil axmedeesina dareer siyaasi salaadna farsameeya intii warkanka lama dareedan ku kulmaana saasi amaanaala